ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga rabo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha sideedaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta waxaada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sidee ayuu maamulka yuhuudda u ihaanaystay maxaabiista muslimiinta ah ee qaybta ka ah heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ah ka hor sii dayntooda ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhintay isboorasho ka dhacday caasimadda waddanka hindiya diyaaradaha maamulka gumaysiga yuhuudda ah oo duqaymo ay dad ku dhinteen ka fuliyey koonfurta waddanka lubnaan dagaallo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan ku dhowaad konton qof oo ku dhintay dalka maali kadib markii uu ku soo dumay god dahabka laga qodo sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay kooxda r s f ugu gudbaysaa tuulooyinka ku yaala waqooyiga gobolka daarfuur ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaage qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maamulka yuhuudda ayaa ihaanaystay maxaabiista muslimiinta ee qaybta ka ah heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ka hor intii aysa sii dayn warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder waxaa maalintii shalay uu sabtiyey taariikhdani ku beegnay shan iyo tobanka febraayo labada kun shan iyo labaatanka marinka khaza ka hirgelay dufcada lixaad maxaabiis weydaarsiga dhex maraya kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda maamulka yuhuuddan wuxuu xabsigiisa dulmiga badan ka soo deeyey saddex boqol lixdan iyo sagaal ka mid ah muslimiintii sidii gardarada ugu xirnayd jeelashiisa halkay kooxaha muqaawamada falastiin soo deeyeen saddex ka mid ah maxaabiistii ay gacanta ku hayeen oo ka mid ah kobi la soo qafaashay oktoobar toddobadiida labada kun saddex iyo labaatanka waxaana xilliga wareejinta maxaabiista dhacay arrimo la yaab leh oo caalamkao dhan aad ula fajacay maamulka gacanta ku haya xabsiga yuhuudda ee taabacsan xukuumadda netanyahu ayaa waxuu maxaabiista muslimiinta ee la soo deenayay ku qasbay inay ku labistaan dariis ay maamulka yuhuudda ku muujinayaan siday uga xun yihiin in xabsigay ka baxaan carada iyo xanaaqay u qabaan dadka falastiiniyiintana ay taha mid weligeeda jirayso maxaabiista muslimiinta ayaa markay ka soo baxeen xabsiyada maamulka yuhuudda waxay meel fagaaraa ku gubeen dariiskay uga soo xidheen maamulka xabsiga yuhuudda wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana kulsii wareysay mareegaha internetka ku bahaysay maxaabiista falastiiniyiinta oo ku labisan fanaanad cad oo ay ku sawiran tahay astaamaha maamulka yuhuudda ayna ku qoran yihiin halku dhagayo ah ma ilaawi doono mana idin dhaafi doono waxayna horaahdani ku qornayd labada dhinacay fanaanadda kadib markii ay soo gaareen maxaabiista fagaaraha ama barxadda weyn ee isbitaalka larobiyan ee magaalada khanyunis waxay dabqabadsiiyeen dhammaan dharkii ay ciidamada yuhuudda kusoo qasbeen inay xirtaan kuwaasoo ay ku qornaayeen astaamaha yuhuudda islamarkaanay ku xardhanaayeen eray ay ku bahdilayaan maxaabiista waxayna ahaayeen maxaabiista muslimiinta kuwa farxad aad u ballaaran laga dareemayo maadaamay dib ugu soo laabteen qoyskooda iyagoo xura ah waxayna si cad oo aan gambashalayn u diiday inay muujiyaan oo ay kor u qaadaan astaamaha yuhuudda ee la doonaya in lagu dhexfaafiyo bulshada muslimka ee falastiiniyiinta waana arrin kaloo aad uga caraysisay maamulka saynad yuhuudda ee doonayay inuu ku tagrifalo madax banaanidda maxaabiistani dhankooda xoogaga muqaawamada falastiiniyiinta waxay si aada u dhaliileen ficilkan wanaagsanna ay guddiga jalasha yuhuudda kula dhaqaaqeen maxaabiista falastiiniyiinta ee la soo denayey waxayna ku tilmaameen inay tahay arrin cunsidhiyada ah muujinaysana dhagarta iyo cadowtooyada yuhuudda bayaan ka soo baxay kooxda muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu yidhi gumaystaha yuhuudiyin waa calaamadii halkudhigyo ku sawira dharka ay xidhanayeen maxaabiista la soo deenayo waa jiriimo kale oo ku kacay waxayna midani bannaan ka soo dhigaysaa dhaqan xumada lagula dhaqmay maxaabiisteena geesiyada ah iyo tacaamul midkii ugu xumaa oo loola dhaqmo iyo ku tagrifal bareer ah oo lagu tumanaya qawaaniinta iyo shuruudaha bini'aadanimo iyadoo aan anaga kuwa cadowgeena aan kula dhaqmayn akhlaaq wanaagsan waxay ku nuxnuxsadeen kooxaha muqaamada falastiin in maamulka yuhuudda uu qalqalgelinayo islamarkaana uu surtaa ku samaynayo heshiiska marxaladiisa labaad xili la isku dayaya in loo fadhiista ka wadahadalka marxaladda labaad ayuuna ku kacayaa jaraa'im foolxun oo aan indhaha laga daawan karin dhammaan qeybaha kala duwan ee kooxda muqaamada falastiin ayaana arrinta foosho xun ee ku dhaqaaqay gumaystaha yuhuudda ku tilmaamay inay tahay mid aad cunsuriyad u ah islamarkaana lagu tumanayo xorriyadda maxaabiista falastiiniyiinta waxayna sheegeen si kastaa warbaahinta loo soo geliyay sawirada maxaabiista oo xidhan dharkaasi islamarkaana yuhuudda muujinayso inay weli gumaysi ku hayso dadkeena iyo shacabkeena ayayna sii raaciyeen kooxaha muqaamada falastiin bayaanka ka soo baxay af ayeen u hadlayay kooxda muqaamada falastiin ayaana mar uu ka hadlayay arrintan la xidhiirta ihaanada ay ciidamada maamulka yuhuud u ihaanaysteen maxaabiista muslimiinta sheegay in kooxaha muqaamada falastiin ay si wanaagsan ula dhaqmayaan maxaabiista cadowga halka maamulka yuhuuddun u ihaaneysanayo islamarkaana uu ku qasbaya inay xirtan dharu isaga keenay kuwaasoo ay ku xardhan yihiin erayo uu gumaysi ka muuqado afhayeenka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanka uusan ahayn arrinkan uu iska indhatiro dowladaha kale ee carbeed ayaana wuxuu iyaguna sheegay inaysan waxba ka qabanin falalka guracan ee maamulka gumaystaha yuhuudda wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay dhankeeda sheegtay inay dhaleeceen badan dhalisay qaabka uu guddiga maxaabiista yuhuud u soo dayay dufcada lixaad ee maxaabiista falastiiniyiinta sababuu ku aadan dharka uu xidhay waxayna sheegay inaysan ka warqabin maamulka siyaasadda waxa uu sameeyey dharkii uu xidhay maxaabiistii la sii dayey waxa uuna tilmaamay inaysan wax dhibaata ah ku jirin in maxaabiista falastiiniyiinta loo xidhay dharkaasi isagoona intaasii dhaacay in yuhuudda ay badashay oo keliya qaabka ay kooxda muqaamada falastiin u sii deynaysay maxaabiista yuhuudda maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana waxay intuu heshiiska dhaqangalkiisa socday ku kacday afar shay oo xadgudub ah kuwaasoo ay kooxaha muqaamada falastiin ku sheegeen beegsiga iyo dilalka falastiiniyiinta ku sugan ghaza xayraaday ku sameeyeen dadka barakacayaashay dib ugu soo laabanaya deegaanadooda ku yaala waqooyiga iyo inay mamnuuceen in marinka ghaza la soo geliyo daawooyinka iyo wax walboo daruuri ah oo looga baahan yahay gudaha marinka kooxaha falastiiniyiinta ayaana waxay sheegeen wadamada dhexdhexaadiyaasha ay sheegeen inay baarayaan arrintaasi islamarkaanay warcad ka soo gudbinayaan ugu dambeenna waxaa la isku gartay in maamulka yuhuud uu laasimo qodobada heshiiska islamarkaana aysan isku dayin inay khiyaano samayso ama ay ka shaqayso waxyaaba dhibaateyni kara qodobada heshiiska xogga warqabad kadib adiyaal furqaan ku soo dhacay barqadii maanta ayaana waxay sheegayaan in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay duqeyn xooggan oo loo adeegsaday diyaaradaha aan dooliyaha le inay ka fuliyeen deegaanka shawka oo dhaca bariga magaalada rafaax waxaana halkaasi ku sheeday saddex ka mid ah xubnaha booliiska ee magaalada sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka marinka ghaza wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka marinka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in midani ay tahay tallaabo kale oo muujinaysa in maamulka yuhuudda ay jebisay qodobadii heshiiska mas-uul ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana wuxuu dhankiisa sheegay in xukuumadda netanyahu ay sameynayso wax walbuu caraqaladeynaya heshiiska marxaladiisa labaada falka xadgudubka ay maalintii shalay ku kaceen guddiga jeelasha maamulka yuhuudda ayaana waxay ka dhigan tahay in netanyahu iyo xukuumaddiisa aysan weli ku qanacsanayn gelitaanka heshiis xabad joojin ah iyo soo diinta maxaabiista falastiiniyiinta waxaana oraahadii ku soo qorin fanaanadaha maxaabiista ka muuqatay inaysan marnaba dayaci doonin fursad kasta oo soo martaa ayna sida uga wacan uga faa'iidaysan doonaan haddii ay helaan wax ay ku jebini karaan heshiiska islamarkaana ay ku xanibi karaan maxaabiista wasiirkii iscasilayay amniga maamulka yuhuudda ayaana wuxuu kulsii horeysay sheegay in uusan raalli ku ahayn in xabsidooda ay ka soo daayaan kumanaan ruuxoo sinwaar la mid ah sawirka ay guddiga maxaabiista yuhuudda ku baayeen baraha bulshada ayaana waxuu dhaliyey hadalhayn ballaaran barta ee kasoo horay loo odhan jiray twitter mid ka mid ah sawiradoo lagu baayay ayaa waxay dadka muslimiinta si aada u dhaleeceeyeen maamulka yuhuudda iyagoona sheegay in muslimiinta qudhooda aysan marnaba ilaawi doonin xadgudub kastoo ay ka geysteen yuhuudda marinka ghaza lagana xisaabin doona maalintii ay noqoto jaraa'imtaasi sidaas la mid ayana dhammaan muslimiinta uga falceliyeen xadgudubka maamulka yuhuudda ay kula kacay maxaabiista yuhuudda waa kuwa ay ku fogaatay nacaybka ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta yuhuuddu waa kuwa aan sinaba ugu quusanaynin inay dhibaateeyaan islamarkaana isku daya inay dulaystaan muslimiinta falastiin waa kuwa u allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay inay yihiin cadowga ugu daran islaamka ballan iyo axadi midnaba aanan lahayn waa kuwii isku dayay inay dilaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yuhuuddu waa kuwa islaheysiiyey dhulka falastiin waana kuwa u arkeen kooxaha muqaawamada falastiin iyo shacabkooda inay yihiin kuwa xoog uga qaadanaya dhulkooda
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay haashim ku dhowaad labaatan ruux ayaa kulinta isbuurasho ka dhacday caasimadda waddanka hindiya wararka ka imaanaya waddanka hindiya ayaa ku waramaya in isbuurasho maalintii shalay ka dhacday basteejo laga raaca tareenada oo ku taala magaalada caasimadda u ah waddanka hindiya ee lagu magacaabo new delhi waxaana ku dhintay dad aad u fara badan sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha gudaha waddanka hindiya ugu yaraan shan iyo toban qof oo ay ku jiraan toban dumar ah iyo saddex caruur ah ayaa ku dhintay isbuurashadan ka dhacday waddanka hindiya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee new delhi waxayna timid kadib markii ay wakhtigooda kasoo dibdhaceen laba tareen oo ay dadkani sugayeen dadka oo ahaa kuwa aad u fara badan ayaa goobtii ka dhigay meel ciriiri ah oo aan lahayn meel la istaago halkii ayayna dadkii isku buursadeen waxaana ka dhashay dhimashada dad aad u fara badan oo goobta ku sugnaa wararku waxay tilmaamayaan in sababta dad intaasi leegay busteejada ku kulmisay ay tahay inay wada socdeen magaalada benregraj oo loogu madaalsanaa inay ka dhacaan munaasabado ay dadka hinduuska ay isugu yimaadaan waddanka hindiya ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay waddamada adduunka ugu dadka badan waxaana marba marka ka dambeysa kusoo badanaya isbuurashooyinka dadka badan ku dhintaan dhowaan ay ahayd markii isla waddankan ay ka dhacday isbuurasho ay dad badan ku dhinteen taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawaca dad aad u fara badan oo hinduus ah kuwaas oo ordaya meel lagu qubaysto ku taala gudaha waddankaas oo ay u aaminsan yihiin cibaado mu'akad ah dhinaca kale maamulka yahuudda oo duqaymo uu dad badan ku dilay ka fuliyey koonfurta lubnaan habeenkii xalay diyuuradaha dagaalka ee maamulka cadowga sahayanada yahuudda ayaa duqeyn dhanka cirkaa ka fuliyey magaalada rujuuc taasoo lala egtay gaari ay saarnaayeen dad rayd ah oon waxba galabsan markii gantaalada diyaaradaha dagaalka ee yahuudda ay ku dhaceen dab xoogan ayaa ka kacay gaariga dad gaaraya saddex qof ay ku dileen yahuudda duqeyntaasi halkaay ku dhaawaceen shan kale waxayna magaaladani ku taalla gobolka atufaax ee dhaca koonfurta lubnaan wakaaladda wararka ee xukuumadda lubnaan ayaa shaac ka qaaday in diyaaradda ronisa oo ay leeyihiin yahuudda halgantaa la beegsatay gaarigan in duqeynta ka dhacday koonfurta lubnaan ay ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada cirka ee ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah waxay intaas ku dartay wakaaladda wararka ee xukuumadda lubnaan in duqeyn kale ay ka dhacday xaafadda alcaqab ah oo ka tirsan magaalada caynaata ah ee dhacda koonfurta waddanka lubnaan ilaa iyo haatan ama soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan duqeyntan ka dhacday xaafadda alcaqab ah ee ka tirsan magaalada caynaata ah ee dhacda koonfurta waddanka lubnaan oo ay yahuudda ka wada duqaymo culus oo ay ku gumaadayso dadka shacabka ah waddanka lubnaan ayaa waxa uu la kulmayaa duqaymo wuxushnimo ah oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa duuliyaha leh ay leeyihiin ciidamada cadowga yahuudda kuwaasoo ay ku gumaadayaan dadka rayidka ah ee ku nool koonfurta waddanka lubnaan markay gumaadaan sahaynada yahuudda sida caadadoodba ahayd waxay ku tilmaamaan inay laayeen saraakiil iyo askar ka tirsan ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah kaasoo diriir xoogan oo u muuqata in looga taagroonaaday kala dhexayso yahuudda geeska kale ciidamada suudaan oo dib ula wareegaya xaafado horleh oo ka tirsan caasimadda waddankaasi maalintii shalay ciidamada militariga xukuumadda khartuum ayaa ku dhawaaqay inay dib ula wareegeen mandiqad lagu magacaabo laxaaji yuusuf oo dhacda gudaha magaalada khartuum ee caasimadda waddanka lubnaan iyadoona wararka intaas ku darayaan in ciidamada suudaan ay la wareegeen dhul hor leh iyo mandiqado kale oo ay gacanta ku hayeen ciidamada r s f muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya ciidamada xukuumadda khartuum oo gacanta ku haya mandiqadan iyo deegaano kale oo kaabiga ku haya kuwaasoo isaga carareen ciidamada naflacaariga ah ee dacmu sariic muuqaalada lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya askarta xukuumadda khartuum oo isku fidinaya goobo hor leh mandiqadan ayaa ah mid istaraatiiji ah oo ay gacanta hore ugu hayeen ciidamada r s f kuwaasoo la sheegay inay dib u gurasho sameeyeen markii ay ka warheleen inay kusoo wajahan yihiin ciidamada militariga suudaan murtasaqada r s f ee ka baxay mandiqadan ayaa la sheegay inay afka saareen mandiqa dacda bariga al niil islamarkaana u dhow buundada almanshiya murtasaqada r s f ayaa maalmihii dambe waxay la kulmayeen guuldaro joogto ah waxaana gacmahooda ka baxay magaalooyin aada u waaweyn oo ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka intii ay joogeen dagaalka ka holcaya waddanka suudaan ayaa geystay khasaarooyin tirabeela oo aan xaddi lahayn kuwaasoo badankooda ay baylo u noqdeen dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi waxaana muuqata in marba marka xigta khasaaraha dagaalka uu faraha kasii baxayo ugu dambeyntii ku dhowaad konton ruux ayaa ku dhintay dalka maali kadib markii uu kusoo dumay god dahabka laga qodo maalintii shalay oo sabtiheed waxaa galbeedka dalka maaliya dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ay ku dhinteen siddeed iyo afartan ruux kuwaasoo la sheegay inay kusoo dumeen god dahabka laga qodo siday sheegeen ciidamada booliiska ee xukuumadda bamako oo war qoraala ku baahiyey baraha bulshada dadka dhintay waxaa ku jira haweenay dhabarka u saarnaa cunug yar siday hadalka u dhigeen ciidamada booliiska waxay wararku intaas ku darayaan in dadka badankooda dhintay u badnaayeen dumar waxayna arrintaani muujinaysaa in halis baahsan lagala kulmi karo goobaha noocan oo kale ah waddanka maaliya dhaca qaaradda afrika islamarkaana uu hodan ku ah khayraadka dahabka ayaa lagu tilmaamaa inuu ku jiro waddamada safka hore ka taagan kuwa ugu fakhrisanaa caalamka waxaana ugu wacan inuu tilmaamtaasi noqdo shirkadaha shisheeye ee reer galbeedka oo gurubsanaya khayraadka oo allah ku manaystay waddankaas shirkadaha badankooda ayaa isaga carray dalka kadib markay naftooda u baqeen qaarkoodna shaqaalahooda ay gacanta u galeen ciidamada jamaacada nusratul islaam almuslimiin siday marar badan sheegeen shirkadaha laga qabtay muwaadiniintooda iyadoona mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin soo bandhigeen maxaabiis reer galbeed ah oo ka howlgalay gudaha dalka maali kuwaasoo guranaya khayraadka hodanka ku ah waddankaasi dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkuga celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay kooxda r s f ugu gudbaysaa tuulooyinka ku yaala waqooyiga gobolka daarfur waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye ila maxali ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada taageerada degdega ay weeraro qorshaysanay ka fuliyeen toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada alfaashir oo ah xarunta gobolka waqooyiga daafur ee galbeedka suudaan wararka ayaa intaasi ku daraya inay guween tuulooyin dhowr ah ayna bililiqaysteen hantidii ay lahaayeen dadka shacabka iyadoo intaasi ay dheer tahay inay ku xadgudbeen tobaneeyo qof oo rayid ah oo ku sugan tuulooyinka shaqra iyo qule oo dhanka galbeed kaga beegan alfashir weerarada ayaa waxaa ka mid ahaa toogasho aan loo meeldayin iyo burbur loo geystay kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo boqolaal rayid ay u barakaceen goobo ku dhowdhow deegaanadaasi sida ay aamin u helaan sida laga soo xigtay dad goobjoogayaala weeraradani waxay ku yimaadeen qaab dhismeedka istaraatiijideed ay raaceen ciidamada taageerada degdega ah si ay u guwaan tuulooyinkan warbaahinta maxalliga ee dalka suudaan ayaa sheegtay in howlgallada noocan oo kale ah oo ay fuliyeen maleeshiyaadka aresif ay ku guween bishii disembar ee lasoo dhaafay ilaa kow iyo toban tuulo oo hoostaga deegaanada awasaariqa ee koonfurta magaalada alfaashir bartamihii bishii oktoobar afartan iyo shan tuulo oo waqooyi galbeed ka xiga alfaashir ayaa la gubay oo ay ku jiraan tuulooyinka bariidka anka ameri donsi baashi alfibin maziya bakr maati abu ashwah iyo joyajiya sulaymaan aadan oo ka mid a madaxda maamulka rayidka ee tuulada shaqraah ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta ku sheegay in maleeshiyaadka ka tirsan ciidamada dacmu sariic ay weerar ku qaadeen tuuladaasi toddobaadkii hore islamarkaana ay gubeen xaafado mar ah oo dhanka galbeed ka xiga tuuladaasi marka laga soo tago guryo badan oo ay ku gubeen xaafadaha muuse iyo abuubakar mas-uulkan u hadlay deegaanka ayaa intaasi ku daray in dadka deegaanka ay ku noolaayeen cabsi intii uu weerarku socday iyadoo qof walba uu waayey wax walba oo lahaa kadib markii la gubay guryahoodii waxaan u baahannahay ilaalin caalami ah oo deg deg ah xaaladda aad ayay khatar u tahay ayuu raaciyey dhankiisa abuukar haaruun oo ka soo jeeda deegaanka abuzariiqa ayaa sheegay in canaasir ka tirsan ciidamada taageerada degdega ay dab qabadsiiyeen kow iyo toban tuulo intii uu socday weerarkii ay deegaankaasi ku soo qaadeen bishii oktoobar ee lasoo dhaafay tuulooyinka adamniil tam addahsh yacquub kidaanka hadhid aldemsaalki hilaal muuse asam arraqiyo hilaal bakar iyo kabka ayaa dhammaantood la gubay warbaahinta oo la hadashay saddex goobjoogayaal oo ka mid a dadka ku nool tuulooyinkan abuzariiqa ayaa xaqiijiyey in biliqo iyo gubid ulakac ah ay u geysteen maleeshiyaadka ka tirsan ciidamada dacmu sariic waxayna goobjoogayaashu ka baqayaan in dhacdadani ay ku fido tuulooyinka kale ee dariskala ah asad alaqad oo wariye u dhashay deegaanka oo gabaad ka dhigtay tuulada shaqra si uu uga fogaado duqaymaha ay geysanayaan ciidamada taageerada degdega ee lagu bartilmaameedsanayo magaalada alfashir ayaa sheegay in canaasir ka tirsan ciidamada taageerada degdega ay dhac u geysteen kooxo watay baabuur iyo dukaamo ay leeyihiin dadka rayidka kadib markii ay galeen tuuladaasi waxa uu sheegay in dhacdooyinkani ay ku yimaadeen qaab dhismeedka siyaasadda nidaamka ee loogu talagalay in si qasaba lagu barakiciyo dadka shacabka ah waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay rajaynayaan in deegaanka shaqra ay ka helaan gabaad nabdoon balse ay maanta marayaan wakhtiyo adag kadib markii tuulada soo galeen maleeshiyaadka aresefta iyadoo ay qoysas badani ay waayeen nolol maalmeedkood kadib markii la gubay guryahoodii dhacna loo geystay hantidoodii taasoo baasiinka kusii daaraysa xaaladda qalafsan ee ka jirta deegaanadaasi ay dagaaladu ragaadiyeen maxamed zakariya faraj alle oo ka mid a dadka deegaanka ayaa soo kala sheegay in weeraradii ay ciidamada taageerada degdega ay ku qaadeen tuulooyinka ku hareeraysan alfashir ay xambaarsanaayeen ujeeddooyin cadcad oo canaasirnimo ah wuxuu sharxay in maleeshiyaadkani aysan lahayn mashruuc siyaasadeed balse ay wax ku dhistaan ajandaha qabyaaladeed kaasoo ka dhex muuqda weerarada ay geysanayaan waa sida uu hadalka u dhigaye ciidamada taageerada degdega ayaa hareeyey magaalada afaashi kadib markii dhowr dhaqdhaqaaqyo oo hubaysan oo loo yaqaan joint voices oo ay la safteen ciidanka suudaan bishii abriil ee lasoo dhaafay ujeeddaduna ay ahayd in dadka rayidka laga ilaaliyo weerarada suurtagalka ah ciidamada taageerada degdega faraj alle waxa uu tilmaamay in beegsashada ciidamada aresef ay ku beegsanayaan tuulooyinka ku xeeran alfaashir ay u gollan yihiin inay qaabqabiil u abaabulaan dagaalka hadda socda iyadoo ay sii dheer tahay in dadka rayidka ay gaajaysiinayaan halka magaalada alfaashir ay ka gooyeen waddooyinkii uga iman jiray saadka taas beddelkeeda xogayaha arrimaha siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa dhallinyarada muuse cabdulaahi ayaa sheegay in ciidamada taageerada degdega ay raaceen siyaasad qalafsan oo isirsifayn ah taasoo ay ku beegsanayaan dadka shacabka ee ku nool tuulooyinka ku yaala dhulka ay haystaan magaalada alfashir ayaa noqotay bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada kadib markii laga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan dalka suudaan cabdulaahi waxauu carabku ku adkeeyey in loo baahan yahay in cid kasta ay garab istaagto alfashir si aysan ugu dhicin gacanta maleeshiyaadkan lagana soo saaro go'aano ka soo baxay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo looga hortegayo weerarada ciidamada taageerada degdega dhanka kale baaludiin bishaar oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee magaaladaasi ayaa sheegay in dhallinyarada ururkiisa ay ku hoolan yihiin sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen khatarta falkan guracan ee ay ku dhaqaaqayaan ciidamada aresefta sidoo kale yacquub addamkila taliyihii hore ee dhinaca warbaahinta ee taliyaha ciidamada taageerada degdega maxamed xamdaan deglo islamarkaana ka mid ah dadka ka soo horjeeda maanta ayaa sheegay in tuulooyinka la gubay aysan ahayn aargoosi oo keliya balse ay qayb ka tahay xeelado ku talagal ah oo shacabka lagu barakicinayo addamki ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta ku sheegay in inta badan tuulooyinka la bartilmaamay ay ku yaalaan deegaano ay degan yihiin qabaa'ilka zakhowa ee aan carabta ahayn taasoo sii kordhinaysa kala fogaanshaha qabaa'ilka walaalaha ee degaa dhulkaasi weeraradan ayaa khatar ku ah ammaanka iyo xasiloonnida gobolka warbixinno ay dadka u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay ku baahiyeen baraha bulshada ayaa diiwaan geliyey saamaynta qaar ka mid a weerarada ay fuliyaan ciidamada taageerada degdega ee ka dhanka dadka rayidka ee ku sugan agagaarka magaalada alfashir dhaqdhaqaaqayaasha deegaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada inay fuliyeen xukuno dil ay ku kala soocayaan qabaa'ilka dhulkaasi dega adamaki waxauu soo kala sheegay in xubnaha taageerada degdega iyagu xadgudubyada kula kacayaan rayidka ku baahin jireen baraha bulshada isagoo sheegay in weeraradaasi ay noqdeen kuwo cid walba heli karto maadaama lagu faafiyey goobo kala duwan kumanaan qof oo ka qaxay tuulooyinka dhanka galbeed kaga beegan magaalada alfaashir oo la kulmay weeraro isdabajoog ah maalmihii lasoo dhaafay ayaa wajahaya xaalado bini'aadintimo aad u adag iyadoo qaar badan oo iyaga ka mid ah aysan haysan meel ay ku hoydaan waxaana lagu qasbaa inay seexdaan meelo bannaan taasoo sii kordhinaysa dhibaatada maqnaanshaha dhammaan baahiyaha asaasiga ee nolosha ay ku jiraan cuntada biyaha daryeelka caafimaadka ayaa uga sii daraya xaaladaha bani'aadantinimo ee ka jira gobolka dhacdooyinkan ayaa dhammaan noqonaya kuwo u baahan in si deg deg a looga jawaabo si loo joojiyo xadgudubyada ka dhanka dadka shacabka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله